أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambalyaysay muslimiinta khaza guusha ay gaareen kadib sanad ka badan oo dagaal culus ay kula jireen sahyuuniyadda yuhuudda dowladda silibiyadda kenya ayaa soomaaliya ka saartay dalalka afrika ee fiisa la'aanta ku galaya dalkaasi dhaqaalyari bahasan ayaa soo wajahday dowladda xabashida etoobiya xilli ay ka sii dirayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi dab xoogan ayaa ka kacay mid ka mid ah xarumaha ishaaldirarka ee kooxda arridada soomaaliya oo ay ku leedahay magaalada muqdisho wilaayadda islaamiga iiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaad ka dhexe taagnaa laba jufo oo ka tirsana beesha kaaljecel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka islaamiga degmada julub ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaiyi labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambalyaysay muslimiinta khaza guusha ay gaareen kadib sanad ka badan oo dagaal culus ay kula jireen sahyuuniyadda yuhuudda faysal mahad soomaaliya ayaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta inoo akhrinaya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yuhuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahniyad ku socota khasada dulmidiidka ah iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo qudlaanka nabadgelyo dushiina ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen liidnaanta yuhuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabid walba oo weli gacanta ku haya riishadda qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfa faafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu hambalyaynaynaa ehelkeenna khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u hureen inaannu dhulka barakaysan ee ay muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynida yuhuudda iyo qar iska tuurnimada isbahaysiga saliibiga ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka mar uu bogaadinayo sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharafoobeen walaalaheenna reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dulinimo leh oo gaaray yuhuudda waxaan halkan tahniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda waxaan allaah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkooda weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka hambalyada iyo bogadinta ah ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeena ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu la egyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiira qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda qaatimadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee aan maanka ku hayno inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gado lamana soo gato la iskamana iibiyo beddelkoodana lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardul hijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allah waxaan u weydiinaynaa inuu iyaga ka dhigo dhadhaabaha ay ku dulburburaan qorshayaasha sahyu saliibiyadda waxaan u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan beeco ku galnay geerida dushana waxaan u ridannay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama bin laadin taqabbalahu allah ee ahaa walaalaheenna reer filistiin waxaan ku leennahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig ayaan uga jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weyna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamza ibnu cabdilmutalib radiallaahu canhu ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedkan bogaadinta iyo hambalyada ah ee ku socda muslimiinta khaza gebagabadii waxaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta mujaahidiinta al-shabaab lagu soo qatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo u hiilinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes filistiinna waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaar kuma ahan waana kulmi doonnaa maalin uu alla shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalka weli fare kama qodna dhagarta yahuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgeenna u jecel yahay nolosha والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allah mahadii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yahuudda horey waxaa guusha muslimiinta khaza u bogaadiyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed as-saxaab lagu bogaadiyey sida muslimiinta khaza iyo mujaahidiintoodaba ay ul iyo diirkeed u noqdeen yahuudda iyo maraykankana u gaarsiiyeen jab aanay ka soo waaqsan doonin allah idankii waad mahadsantahay walaalka faysal dowladda salibiyadda kenya ayaa soomaaliya ka saartay dalalka afrika ee fiisa la'aanta ku galaya dalkaasi sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa dhowaan shaacisay in dhammaan muwaadiniinta qaaradda afrika laga dhaafay shuruudda fiisa kugalka dalkaas marka laga reeba soomaaliya iyo liibiya kuwaasoo weli looga baahan doono inay fiise codsadaan ka hor inta aysan soo gelin kenya kenya oo war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay go-aankan cusub ayaa caddeysay in sabab la xiriira amniga inay soomaaliya iyo liibiya looga reebay dalalka afrika ee fiise la-aanta geli doona dalkaas sidoo kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in sababta looga reebay soomaaliya iyo liibiya ay tahay arrimo amni oo muhiima afhayeenka ayaa yidhi waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u xoojin lahayn amniga gudaha kenya waana sababta aan uga taxadarayna xiriirka socdaalka dalalka qaarkood tallaabadan ayaa dhalisay falcelin xooggan oo kaga yimid dadka soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaas iyagoo sheegay inay tani caqabad weyn ku noqon doonto ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ganacsiga u tegay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo la sheegay in xiriirka u dhexeeya dowladda riddada iyo dowladda salibiyadda ee kenya uu aad u sii xumaaday sababo la xiriira arrinta maamulka riddada uu hogaamiye axmed madoobe iyadoo dhowaan diyaarad laga leeyahay dalka kenya axmed madoobe ka qaaday magaalada kismaayo taasoo qaar ka mida madaxda riddada ay cabasho ka muujiyeen mahadsanida waa xasaan dhaqaaliyari bahasan ayaa soo wajahday dowladda xabashada etoobiya xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid dhaqaalaha dowladda xabashida etoobiya oo halbeegiisu yahay dollarka maraykanka waxaana bishii juun labada kun afar labaatan g d b-ga amba wax soo saarka guud ee waddankaasi uu istaagay laba boqol iyo toddobaatan bilyan laakiin saddex bilood gudahood marka la bedelo lacagta maxalliga ee birta waxay hoos u dhacday in ka badan kalabar isbeddelka ayaa saameyn weyn ku yeeshay heerka deynta dalka iyadoo wadarta guud ee deynta dadweynaha ee etoobiya iyo g d b-ga uu kacay soddon iyo labo dhibic sagaal boqolkiiba bishii juun labada kun afariyo labaatan ilaa konton dhibic saddex boqolkiiba sebteembar labada kun afariyo labaatan deynta dibadda ayaa sidoo kale kor u kacday muddadan iyada oo korortay labaatan iyo siddeed dhibic siddeed bilyan ilaa soddon iyo kow bilyan shantii sannadood ee ugu dambeysay deynta lagu leeyahay dowladda xabashida etoobiya ayaa korortay labaatan iyo shan dhibic saddex boqolkiiba waxaanay wadarta guud ee deyntu gaartay lixdan iyo siddeed dhibic siddeed bilyan oo dollar sida ay shaacisay wasaaradda maaliyadda dowladda etoobiya walaac badan ayaa laga muujiyey hoobadkan dhaqaale ee ku yimid xabashida etoobiya waxaana si weyn uga qayladhaamiyey siyaasiyiin ay ka mid yihiin kuwa mucaaradsan xukuumadda abiy axmed kuwaasoo sheegay in dhaqaalaha etoobiya uu aad u liito sidoo kalena dhaqaalihii ay xukuumaddaasi helaysay shantii sanno ee u dambeeyey uu ku tiirsanaa amaah iyo deen ay ka qaadanaysay gudaha iyo dibadda dalka sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dhaqaalayaanada etoobiya ay iyaguna warwar ka muujiyeen hoobadka dhaqaale ee ku yimid etoobiya iyaga oo sheegay in la filayo in heerka deentu uu ku dhowaad soddon iyo saddex boqolkiiba ka bato waxsoo saarka guud ee dalka ee loo yaqaan g d b warbixin ay soo saartay wasaaradda maaliyadda etoobiya ayaa tilmaantay in sababta ugu weyn ee keentay korarka deentu ay tahay isbeddelka qiimaha sarifka lacagaha qalaad taasoo si weyn u saameysay shantii sannadood ee u dambeysay wasaaradda maaliyaddu waxa ay sheegtay in konton iyo sagaal boqolkiiba amba afartan bilyan oo ka mid ah deynta guud ee dowladdu ka qaadatay bangiyada iyo ganacsatada dalka halka afartan iyo kow boqolkiiba oo u dhiganta labaatan iyo siddeed dhibic sagaal bilyan ay dowladdu ka heshay dalka dibaddiisa warbixintan ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu waxaa kale oo ay sheegtay in doolarka maraykanku uu daboolay afartan iyo shan dhibic afartan iyo siddeed boqolkiiba deynta dibadda ee etoobiya kuna soo xigto lacagta yuurowda oo iyaduna ah lix dhibic konton iyo siddeed boqolkiiba iyo lacagta shiinaha oo noqonaysa hal dhibic konton iyo laba boqolkiiba dhaqaale burburkan ku yimid dowladda xabashida etoobiya ayaa sidoo kale salka ku haya dagaalada lagu hoobtay ee dhiigga badani ku daatay ee ka socda gudaha dalkaasi gaar ahaan deegaanada amxaarada iyo oromada kuwaas oo looga soo horjeedo maamulka abiy axmed waad mahadsantahay caliyare daba xoogan ayaa ka kacay mid ka mid ah xarumaha ishaadaldirarka ee kooxda aridada soomaaliya ay ku leedahay magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa sii faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab xoogan oo xalay ka kacay mid ka mid ah xarumaha kooxda riddada ee ku yaala bartamaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dabka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa ka kacay xarunta waxa loogu yeero dembi baarista ah ee c i d da halkaas oo ay ku shaqeeyaan saraakiisha hashadala dirirka ah kooxda riddada soomaaliya holaca ka baxayey dhismaha xarunta ayaa laga arkayey dhowr xaafadood oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir sida wararku sheegayaan dabka ayaa ka kacay mid ka mid ah qolalka c i d da kadibna waxa uu ku faafay dhowr qeybood arrinkaas oo dhaliyey khasaare aad u daran guryo ay dad shacab ah leeyihiin oo ku dheggan xarunta ashadala dirirka ah ee c i d da ayaa gubtay war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska riddada ayaa lagu sheegay in dabku uu dhaliyey khasaare maaliyadeed iyagoona diiday inay ka hadlaan haddii uu jiro khasaare nafeed gaadiidka ambalaasta iyo kuwa debdemiska murtadiinta ayaa la arkayey iyagoo kusii qulqulaya goobta uu dabku ka kacay waxaana wadada hormarta goobta xiray ciidamo booliis ah kuwaas oo in muddo ah gaadiidka dadweynaha u diiday inay isticmaalaan waddada xarunta uu dabku ka kacay waxaa ku xihan boqolaal maxaabiis muslimiin ah kuwaasoo laamaha ashadala dirirka ah ay kasoo xireen muqdisho iyo duleedkeeda mahadsanida cabdiqani wilaayadii islaamiga iiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaad ka dhexe taagnaa laba jufo oo ka tirsana beesha gaaljecel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya munaasabadaani oo ahayd mid ballaaran ayaa gabagaba u ahayd kulan lagu heshiisiinayay laba jifo oo walaalo ah oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel munaasabadda oo ka dhacday degmada buqa qable ayaa waxaa kusoo gabagaboobay kulan socday ku dhowaad toban maalmood oo lagu xalinayay khilaaf ka dhex taagnaa jifooyinka shige iyo caafi ee beelweynta gaaljecel oo wadadega deegaan hoostaga magaalada beledweyne waxaana munaasabadda gabagabada kulankaasi kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka labada jifo iyagoona sheegay inay heshiiyeen islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada heshiiska ee kulanka laga soo saaray
waxaan caddaynaynaa annagoo odayaashii ah beelahaas walaalaha ah inay heshiiyeen arrintaana aanu ilaahay ka baryayn inay mar dambe nagu noqonin inay isdhex galaan inay horay sidii walaalo u ahayeen ay usii siyaadayaan muddo sagaal maalmood hadoor soo socotay sharci ah oo dadka qolobigis waa la soofeeya waa la soo soofeeyey hadda maanta la joogo annaka beelahaddeen nahay odayaasha nabadaasaan qaadnay dadkan waa dad walaal ah oo dirs ah hadda ka bacdin ilahi nooma laawo ilaahi idankiis wixii hore dhac- u dhacayna waa laga soo heshiiyey ama naf ama maal eh intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona soo dhoweeyey heshiiska labada jifo Ee, waxa galabta hadda uun aan maqlaynay ee khilaafkii reerka odayaasha afkooda ka yeerayay ama ay sheegayeen ee ahaa in khilaafkii dhammaaday aad wax looga farxo wallahi maalmo ka hor wax un baa dadka soo gaarayay laakiin galabta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay sida hadda ay tahay ee carabkeena aan ka leenahay ilaahay tabaaraka wataala noo haysiiyo deegaankaasna mid barwaaqi iyo barkal allah nooga dhigo khilaaf iyo khaylo dambe ti u dambeyta allah ka dhigo ikhwaani jaakum allahu khayran annaga marka haddii aynu nahay hogaankii reerka waxaan soo dhoweynaynaa aana taageeraynaa insha allahu tacaala bayaankii aad soo saarteen aad ku ballanteen ballan in layska galane wax yar oo fudud ma ah sababtoo ah ballanta in la galo waa minadiin in laga baxana waa diin la'aan waxaan marka ku adkayn lahaa insha allahu tacaala ballanta aad qaadeen iyo dardaarinka laysu jeedinayo dadkii la gaarsiinaa akhyaarta ay ku dhawaaqda insha allahu tacaala inay noqonin wax hoolkan ku eg ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan lana dardaarmay labada jifo aan galabta u fadhinno oo xafladda gunaanadka u ah musaalaxadii aan u samaynaynay labada jifo wada dhalatay oo ka wada dhalatay beesha gaaljecel intaa kadib ikhyaarey waxaan rabaa dardaaran dhowr qodob ka kooban inaan dhaho hadda heshiis baa dhacay warqadaas toban qodob baa noogu qoran waa la akhriyo dhagaheenaan ku maqlayni ilaahayna markhaati buu ka yahay waa ogyahay dadka muslimiinta oo maqli doonana way maqli doonana way nala ogaanayaan oo markhaati bay ka yihiin waxaa meesha lagu gaaray aan ilaalin wixii meeshaa noogu qoran si dadnimo leh oo dhiiranaan leh oo qalbi fiyoobi leh oo ilaahay janna ka kasab leh aan u fulin hal qodob yuusan nagu soo noqon intaan isla qabna qodobka ugu dambeeya maxaa ku qoran waxaa dadkaan heshiiyey iyo wanaaggaan dhacay ciddii jebisa ama tilaaba ee qalbiyada wax u dhimaysa qaada maxaa noo qoran inaan iska qabanno soo nooma qorno waa iska qabanaynaa iska qabashadaan u wada jirno xumawadaha yaanan hiil u noqonin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allaahu man aawaa muxditan dembiile qofkii dumoo qariya ilaahay lacnad ha ku rida naxariistan allah ka foge nabigeena saasuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xumaanta dhacday ogow inaad tahay adiga qof muslim oo janno raba ee markiiba aan sheegno aan ogaanno aan ka wada shaqayno maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa allah fadligii ku guulaystaa xalinta khilaafaadka iyo midmadowga soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee wadadaga
maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ka bilaabay degmooyin iyo deegaana ka mid ah wilaayadaasi haynoo faahfaahiyo walaalka bashiir muxidiin abu ayman xilli jubbada hoose deegaanada maamulka islaamiga ah uu ka arrimiyo ay martigelinayaan waxqabadyo dhinacyo kala duwan oo makaatiibta qeybahooda kala duwan ah ayaa waxaa dhanka kale hooshaasi aysan juhuudooda ka marnayn qaybta caafimaadka howlwadeennada maktabkan ayaa kaalin muuqata oo aad u ballaaran kaga qayb qaadanaya u adeegidda bulshada muslimka ah qaar ka mid ah degmooyinka wilaayadan waxaa ka socda shaqooyin kala duwan oo dhanka dadweynaha loo qabanayo waxaana ka mid ah caafimaadka bulsho badqabkeeda caafimaad uu horeeyo ayaa ka shaqayn karta badqabka deegaankeeda iyo inta ay mas-uulka ka tahay arrimahani loogama baahna khaarijka ama qofka kuma qasbayaan inuu lacaga ku bixiyo safaro wakhti dheer qaata kadib iskaashi dhex maray maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose iyo maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhowaan howlo ballaaran oo daaweyn lacag la'aan ah looga ambaqaaday deegaana ka tirsan wilaayadan waxaana kuwa ugu horeeya ee nasiibka u yeesha howlahan khayriga ay noqdeen deegaanada bandarjadiid iyo bangeeni ee hoostaga degmada jamaame si toos ah waxaa mashruucan u samaynaya dhakhaatiir iyo howlwadeeno ka socda maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ayaa la marsiinayey howlo isugu jira dhowr maraaxil waxaa loo samaynayey baaritaano waxaa la saarayay kombiyuutar halka sidoo kale howlo qaliino kala duwan oo lacag la'aan ahna ay ka soconayeen deegaanadani qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey gurmadka caafimaad ee deegaanadan ku dhaqan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen waxqabadka loo sameeyey iyo farxaddooda kaltuuma colaad nuur waay deegaanka bandarjadiid deegaanka waxaa joogay dad oo takhtar ah oo islaamka u shafeecaya anna daawa lii soo siiyey intay islaan waa shafeecaysa dadkina baaritaamman iyo daawo lacag la-aan waa la siiyey muslimiinta kheyr allah a siiyo meesha aan joogo bangeen aan ku dhashay aan ku soo koray aa daawano lagu keenay alxamdu al shukri daawadii xarakada inoo keentay mujaahidiinta kumbiyuutar saaray allaha barakeey meeshay joogaanbo bangeenaan joogaa walaalahaan kheyr allaha siiyo daawo inoo keeneene ilaahay aan ku mahadana anaan ku shukrino waxaan joogaa duulada bangeene waxaa noo imaatay dhakhaatiir noo soo dirtay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa naloo keenay daawo kombyuutaro dhan walbaba caafimaad lacag la-aana waxaan jeclaan lahayn in mar walba naloo keeno ay nagu soo noqnoqdaan maadaama meesha isbitaal ayan lahayn ayna tahay meel tuulo ah marka insha allahu tacaala xarakada iyo intiina hoosha noo fulisayna guul iyo gobonnimo aan u rajaynaa insha allahu tacaala sidoo kale salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan macali maxamed ayaa bogaadiyey gurmadka caafimaad ee la gaarsiiyey deegaanada hoostaga degmada jamaame waxayna mujaahidiinta ugu hambaliyeeyeen waxqabadkaasi wanaagsan ay u samaynayaan bulshada qeybahooda kala duwan maantana waxaa taaganahay tuulal yaraahdo bandarjadiid dadweynihii dhan waa soo baxay carruurtii habeenkii waayeelaha raggii bilcaanba kulli waa la taagan yahay waxayna haastaan daawo tayo leh kombyuutaro qalliin sheebaar ayo nuuceh maktabka caafimaadka xarakada aad baan ugu mahad celinaynaa dadku waa farax geliyey dad badanaa qalliin lagu sameeyey hadda waxaan joognaa maktabka caafimaadka ee soo dirtay xarakatu shabaab almujaahidiin iyo annaga odayaashii dhaqanka ah iyo walaayadii dhammaan jubbada hoose waxaan hadda ku sugannahay angeeni meesha ayaa dadka lagu daaweynayaa dadkaasoo dhammaan isu imaaday waa yeeladay dhallinyaro haddii ahaan laayeen haddii dumarka ahaan laayeen haddii carruurta ahaan laayeen haddee nin walbo ilaahi subxaana wa tacaala caafimaadka ilaahi baa haya laakiin meeshii laga hayuu ka xanuunsanaa ayuu ka sheeganayaa dad baa qalniin lagu sameeyey dad baa macnaha sheebaar loogu sameeyey oo wixii laga hela daawadooda la siiyey ilaahi waanu ku mahadsan subxaanahu wa tacaala mahadsanid abuayman ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina hoos soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cismaan axmed ubow ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee magaalada jilib ayaa waday howlo lagu dardargelinayo dacwada xaafadaha magaalada jilib kuwaasoo wax lagu barayo haweenka ku nool xaafadaha magaalada dhowaan waxa uu maktabka dacwada xamlo waxbarasho ah ka bilaabay xaafadda salaaxudiin taasoo ay wax ku baranayeen boqolaal ka mid a haweenka lana barayay diinta islaamka لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay halkii ay duruusta ka socotay ayaa haweenka kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga intaa idinku aad wax baranaysaan oo aad magaranaysaa canjeelada dubaysaan rag baa iyagu maa soo jeeda rag baa intaa kuruus waxa weye lala dhacaya rag baa intaa dhaxanta hurda oo aad tirahdaan ilaahu waxa weeyaan ragga ilaahu xooji ilaahu ayagoo kala badi ilaahu ka raalli noqo saasaa la dayna walaalayaal waxbarashada ha joojinina tarbiyada ciyaalka ha joojinina awlaadiina jihaadka ku dara raggii hawl bay hayaan idinkuna hawl baa haysaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay muddadii ay socdeen duruusta ayaa dhankooda sharaxaya waxyaabihii ay ku barteen xamlada ما هي الطهارة الطهارة maxay tahay هي طهارada رفع الحدث حدثكو la iska kor yeelo وإزالة النجاسة نجاasada la iska suuliyo كم شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة qofka inuu islaam ahaado والعقل عقل inuu yeeso والتمييز inuu wax kala sooci karo ورفع الحدث حدثka inuu iska kor yeelo وإزالة النجاسة نجاasada inuu iska suuliyo ستر العورة cawrada oo iska asturo ودخول الوقت waqtigoo galo واستقبال القبلة قبلada inuu jeesto النية inuu niyo yeesho لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة؟ هي العبادة لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة maalmahan waxaa noo socotay dowro waxaa noogu socotay masaajidka salaaxudin huwa alwalaah alwalaahu huwa alxubu wanusratu lilaahi walirasuulihi walilmuuminiin albaraahu huwa albuudu walcadaawatu lilkaafiriina walmurtadiin ما هو عاقبة الشرك عاقبة الشرك خلود في النار ووارتان لو واريا نارها marka waxyaabo badan baa ka faa'iidina insha Allah taala waxaan rajeynayaa in loo soo celiyo dooradan oo kale insha Allah waxaan waxyaabahan ku soo qaadanay wax kamid ah aqrinaa ma huwa tawxiid at-tawxiid huwa ifraadu Allah bima yaxtasu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat waxaa sidaan oo kale ka sii horreeyey xaafadaha kale ee magaalada jilib kuwaasoo iyagana ka faa'iidaystay xamlada uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee magaalada jilib waxaana lagu barayo haweenka qaybahooda kala duwan ee ku nool magaalada mahadsanid walaalka dhuubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xil laga nawaanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu